إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa oo darsigeennii boqol iyo sagaal oo nooga bilaabanaya aayadda labaatan iyo afraad ee min suurati saba qaala allahu tabaaraka wa tacaala qul dha nabiga subano man kuma yarsuqukum ininka irsaaqa min asamaawaati ciraryaalka xaggooda waalardi dhulka xaggiisa qul waxaa tira nabiyow allaahu alla weeye midkana risaaqaa wa innaa annaga muslimiintaa ow iyaakum ama idinka mushrikiintaa alla calaa hudan hanuun korkiis ku sugan ow fii dalaalin ama baadi ku sugan dalaalkaasoo mubiinin cad qul waxaa tira nabiga subano laa tus'aluuna laydin weydiinmaa camaa ajramnaa can ijraaminaa dunuubteenna wax laydinka weydiimaa can ijraaminaa dembaabidda annagu aan dembowno wax laydinka weydiinmaa gaaloy walaa nus'alu annagana waxnala ka weydiinmaa camaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan idinka quldha nabiga subano yajmacu waa kulminaa baynanaa dhexdeenna rabbunaa rabbigeen uma yaftaxu waa kala saaraa baynanaa dhexdeenna bilxaqi cadaalad ayuu ku kala saaraa wa huwa alle alfataaxu waa allaha kala saaridda badan oo kala xugminta badan alcaliimu oo oqoonta badan quldha nabiyo arunii itusa aladiina ilaahyaalka alxaqtum aada haleeshiideen bihi billaahi allah aada haleeshideen shurakaa'a xaale ay yihiin kuwa alla wax la leh kallaa ka jooga cid wax alla luma jirtee bal iskaba daaye huwa allaha cibaadada mudan allaahu wa allah allaha alcasiizu haalibka ah allaha alxakiimu xikmadda badan allah subxaanahu wa tacaala rubuubiyadiisa uu wuxuu u daliishanaa inuu cibaadada keligiis leeyahay oo cibaadadii ah maadaama muslimiintii iyo gaaladii ay isla qireen sifaad badan oo rabbi iska leeyahay oo ay ka mid tahay inuu asagu roobka keligiis keeno oo uu keligiis asagu midhaha soo dhaliyo keligiis uu wax abuuro taasaa wuxuu alla u daliishanaa inuu cibaadada keligiis leeyahay oo wuxuu leeyahay allaha sidaa sifaadaas leh ee asagu wax abuuree wax risaaqa allahaasaa mudan cibaadada ee gaala waxa aad caabudaydaan siday ku muteen cibaado maxay abuureen sidaas weye ilah wuxuu ihi subxaana qul le nabiga suubano man kumaa yarsuqukum ininka irsaaqa min asamaawaati ciraryaalka xaggooda oo cirka risaaqada asalkeedu meeshay ka timaadaba weeye ilaa risqiga banu aadan ku nool yahay asal waxa waa roob roobkaasu markuu soo doo dhulka ku daato oo doogu soo baxo ayaa xooluhu cunaan hilib iyo caano markaasay soo dhashaan roobkaasu markuu dhulka ku do-o wax allo waxa beeraha laga guranaa markaasay soo baxaan webiyaalku waxay ku socdaan waa roobkii ee haddii roob la waayo webigu waa qallala marka dhammaan hadday tahay wax dhul ka baxa iyo hadday tahay xoolaba risqiga banu aadamka cunaan roobkaas cirka ka imanaya waa sal ilah wuxuu leeyahy marka weydii yaa ininka risaaqa samaawaadka xaggooda oo roobka ka keena wal ardi dhulka xaggiisa yaa ininka risaaqa oo soo dhaliya midhaha ilaa roobku inta do-o mararka gabal aa rabbulcaalamiin barakada ka qaada oon waxba soo baxaynin yaad soo saara midhaha weydii marka waxaa la jawaabtaa ka sugina qul nabiow adigu waxaad tidhaahdaa allaahu waa alle raasiqana risaaqa ee samaawaadka naga risaaqa waa alle maxaa loo leeyahay nabiga adigu jawaab ilaa iyadaa la weydiiye mee laga sugo jawaabta waxaa loo leeyahay maxalu nisaac maahan meeshaan dood maba ku jirtaba waxa roobka keena inuu allaah yahay waxa keena waxa weeye ee midhaha soo dhaliyana uu allaah yahay waa mas'ale ay qira yihiin mushrikiinta laftirkooda oo maxaa u daliila inay qiran yihiin suuratu yuunus ay noogu imaanay qul man yarzuqukum min alsamaai waalard aman yamliku alsamca waalabsaar waman yukhriju alxaya min almeyit wayukhriju almeyita min alxay waman yudabiru alamr halkaas ilaahay wuxuu sheegay fasayaquuluuna allah intaas marka la weydiiyo waxay ku jawaabayaan allah marka waa jawaab aysan wax kale baxayn maxluunisaac maaha ayagaaba ku jawaabay aayaddaas kala caddaynay sidaas darteeda maadaama aan la isku hayn waxa la aduguba sidaas dhe nabigu marka fiiri annaga muslimiinta ah waxaan caabudaynaa allahaas idinka iyo annagu aan isla ogolnahay inuu yahay raasiqa wax risaaqe roobka keena idinkuna waxaad caabudaydaan waxa weeyaan mid aan wax roobana keenin wax risaqana soo saarin marka waa iskhilaafsannahay idan ilah wuxu uhi subxaana waxaa tidhaa nabiyo wa innaa annaga muslimiinta waa nabigi iyo saxaabadiisa ow iyaakum ama idinka mushrikiinta alla calaa hudan hanuun ku sugan ow fii dalaalin ama baadi ku sugan baadidaasoo mubiinin cad fiiri waxaa la yidhi waxaad ku tidhaa nabiyow annaga iyo idinka horta isma waafaqsanin labadeennu ma wada baadiyeysnin labadeennuna ma wada hanuunsanin ilaa annagu waxaan caabudaynaa allahaas khaaliq ah oo raasiq ah idinkuna waxaad caabudaydaan cid aan waxna abuurin waxna risaaqin labadeenna marka midaa lunsan saas ku dhahali nabiga markay sidaas dheh la leeyahay nabiga miyaa ku shakisan inuu lusan yahay nabiga waxa weeye nabiga sala allahu calayhi wasalam shaki yar ugama jiro inuu xaq isagu ku sugan yahay gaaladuna ay lunsanta waa uu hubaa kuma shakisana inuu isagu xaq ku sugan iyaguna lusan yihin laakiin muxuu sidaan u leeyahay waxaa la yidhaahdaa huu yidhi alimaam xusein ibnu mascuud albaqawi hadalka nuucan oo kalea waxaa la yidhaahdaa alinsaaf fi lxajaaj doodda inaad ku cadli samaydo xoogaa qofkii aad rabta inaad soo dejido muhaadana la yidhahdaa qofkii aad soo dabcinaya si aad waxa weeyaan bal xoogaa maskaxdiisa waxa weeyaan dagaalaa ku jira iyo muran iyo iska riixid qof dadka oo waxa weyaan khasmigaa kaa soo horjeeda marka bal khasmiga doodaasaa laga soo dabcina waxaa laga soo dabcinaa dagaalka ku jira iyo wax iska difaacidda waxaa la leeyahay annaga iyo idinka horta qolaa bacdiyaysa waxaa la rabaa bal inuu dib u fiirsado marka waxa weeyaan muhaadana la yidhahdaa mutaaraka la yidhahdaa insaaf filxajaaja la yidhahdaa sidaas weeye ee nabigu kuma shakisna inuu nabigu isagu xaq ku sugan yahay gaaladaanuna ay baadil ku sugan yihiin qul waxaa tira nabiga suubanow laa tus'aluuna laydin weydiin maa gaalow camaa ajramnaa can ijraaminaa dambaabiddeenna dambaabidda annagu aan dambowno idinka wax laydinka weydiinma annagay nagu soo laabay haddaan dambowno walaa nus'alo annaga muslimiintaana nala weydiimaa camaa tacmaluuna waxaad samaynayda tanna fiiri waxa weyan badanaaba waxaa la ogsoon yahay labada qolo iska soo horjeeda qof walbaaba inuu xoogga saaro kuna mashquulo kan kale inuu iska difaaco oo kan kale xumaantiisa uu raadiyo oo muujiyo bannaanka soo dhigo waa wax la og yahay oo banu aadanka dabci u ah oo shaydaanku uu baray waxaa la leeyahay marka annaga intaad ceeba noo raadi lahaydeenoo annaga uun ceebteenna aad fiiri lahaydeen waxa weeye waxaad ogaataan annaga qaladka naga dhaca idinka wax laydinka weydiin ma aakiro annagaa mas-uulka ah annagaa hadhow wax nalaka weydiin idinka waxaad samaydaanna annaga nala weydiinma ee idinkay hadhow idin dhibe marka meeshaad uga fakeri lahaydeen oo ku dadaali lahaydeen bal qofkan kaa soo horjeeda ceeb u raadi war waxaad ku fakertaa waxa berri ku dhibaya ka faker oo ah waxaad adugu samay bal fiiri sidaa wax loo fahamsiina waa mushrikiin wax saas loola hadlo weliba usluubka qur-aanka fiiriya qur-aanka alla wuxuu leeyahay nabiga markaad adugu naftaada ka hadlaydo waxaad ka cabirtaa annaga muslimiinta dembigeenna wax laydinka weydiina ayagiina waxa aad samaydaan waa dambowdeen xataa lama dhih waa mushrikiintiida idinka waxaad samaydaan wax laylaka weydiinma fiiri nabi wuxuu ihi laa qul dhe nabiga suubanow allaas ku leh qul dhe nabiga suubanow laa tus'aluuna annagana wanalaa tus'aluuna idinka wax laydinka weydiimaa mushrikiinta camaa ajramnaa dambaabideena oo ayagii waxay isku tiiriyeen mu'miniintii dembi fiir walaa nus'alu annagana waxnalaka weydiimaa camaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan ayagii dembi looma tiirin kufaartii mushrikiinta ee waxa le waxa aad samaynaydan waxaasoo dhan waxa weeyaan waa gabraarasho ayaga lasoo dabcinaa muhaadana wey ayagaa lasoo dabcinaa waxa weeyaan waxaa la ilaalinaa xasaasiyadda laga ilaalinaa waxaa la leeyahay uun keliya ogaada waxa annagu aan samayna hadday qalad yihiin annagayna dhibay idinka waxaa samaynaa idinka idin dhibaya marka meesha aad uga mashquuli laheed xooggaaga ku bixi laheed qofka kaa soo hor jeeda qaladkiisa warkaas hadhow beri wax ku dhibaya maa kaaga ku dhibay marka kaaga ka fad taasuna waa qof walba wax tusaale uu ka dhigto wey qul dhe nabiga subano yajmacu waa kulminaa baynanaa annaga dhexdeen annaga mu'miniinta iyo idinka mushrikiinta rabbunaa rabbigeena qiyaamo nagu kulminaa uma markuuna kulmiyo ka gadaal yaftaxu waa kala xukminaa baynanaa dhexdeenna bilcadli bilxaqi cadaaladu ku kala xukmina bilxaqi cadaaladu ku kala xukmina taasna ogaado ku xisaabtama wa huwa allena alfataaxu waa allaha xukminta badan oo dadka kala saara alcaliimu waa allaha aqoonta badan oo qof walbaaba wuxuu ku sugnaa waa yaqaan cidna wax weydiisana wax uu ka jaahiliyay ma jirto wax ka qarsoomaana ma jira marka allahaasana kala saari doonee hadda ka fiirsada oo meeshaad ku fakerayd war qofkan iska riixa deequ bal xoogaa dadka ka reebo bal xoogaa yuu kaa jamaaca badana dadka la socda ka reebo war taas waxaa kaaga muhiimsan inaad ka fakerto war ilaah marka la hortago wax la kala xukminaayo markaas maxaad la kulmi doonta taas ka faker taasaa marka muhiim markii la soo sheegay mu'miniintu ilaah ay caabudayaan iyo sifaadiisa wax ka mid ah ilah wuxuu yidhi subxaana qul dhe nabiyo aruunii itusiya ra'ada basriya ka dhig oo laba mafcuulsi aruunii itusiya gaalo aladiina ilaahyaalka alxaqtum aad haleeshiideen bihi billaah alxaqtum aad haleeshiideen bihi billaah bal ilaahyaalka aad allaah haleeshiideen itusa shurakaa xaale ay yihiin kuwa allah cibaadada la leh waxa aad allah cibaadada ugu darteen itusa itusa maxaa dheh loo leeyahay waxaa loo leeyahay haddaxay tusayaan geeda meel qoqotumay tusaaya ceebtooda soo bixi hadday farta ku fiiqaan ilaa markii mu'miniintu ilaahay caabudahay waa la ysaga soo tilmaamay waa midka roobka keeno xataa iyagu ay ogol yihiin waa midka midhaha soo dhaliya waa khaaliqa annagu waa kaasa waa tilmaami karnaa allah aan caabudayne bal idinku tilmaama wax aad caabudaydaan ma roobay keenaan maya ma miray soo dhaliyaan maya saa ku caabudima macnaha itusa waa le wadad la tusi kara maa waa wuxuu asagu waardiya ka hayo subaxad waxa weyn subaguu marina cataru marina tixsiga ka dafayo ka celina hata iskama celin karo tixsiga marka wax uu tusi kara ma wax oo goob la keeni kara ma waa wax fadeexa ku dhacdo kala ka jooga marka shuraka ma ahan ilaahayna cibaado lama lehe ka jooga bal iska baddaa inay shuraka yihiin huwa macbuudka xaqa ah allaahu allah weeye allaha alcasiizu haalibka ah allaha alxakiimu xikmadda badan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka kuma anaan tiri nabiga suubanow ilaa kaafatan dhammaan xalayyihiin maahane linaasi dadka bashiiran xaalo aad tahay midkii u bishaaraynaya lilmu'miniina mu'miniinta biljanna wa nadiiran xaalo aad tahay midkii u digaya lilkaafiriina gaaladana waxa weeyaan min annaar naar xaggeed uga digaya walaakina akara annaas dadka intooda badanu laa yaclamuuna ma oga ma oga in dadkoo dhan laguu soo diray wayaquuluuna gaaladu waxay leeyihiin mataa goor muu ahaaday haada alwacdu ballanqaadkan oo laleeyahay qiyaamaa jiroo dhacaya waa goorma in kuntum mu'miniina haddaatihiin saadiqiina kuwa run sheega quldhe nabiga suubanow lakum waxaa idiin sugnaaday miicaadu yowmin maalin ballankiis maalina laydinkugu ballan qabto maalinkaasoo laa tasta'khiruuna aadnaan dib uga dhacayn canhu maalinka saacatan hal saac aadnaan dib uga dhacayn walaa tastaqdimuuna aadnan ka hormarayna qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka kuma aanaan dirin nabiga suubanow ilaa linnaasi dadka maahane kaafatan dhammaan xaalay yihiin kaafatanta waxaa laga xaalaynaa linaas dadkoo dhan aan kuu dir waana masale nuxaadu isku khilaafaanoo waxa weeyaan isim majruurahoo xaraf lagu jiray in xaaladu ka hor marto naxwoolaydu way diidaan badankooda laakiin way bannaan oo hadda siyaaqa waxa weeyaan ashcaarta carbeed way ka buuxdaa qur-aankana way ku taalla marka way bannaantay walidalik walidaa saas darteeda ina maalik alfiyada wuxuu yidhaahdaa والصبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد wuxuu yidhi in wax laga xaaleeyo isim xaraf lagu jiray oo xaaladiina soo hor marto naxwooley waa diideen walaa amnaxu anse diidi maahu anugu ma diidi maxaa yeelay faqad warad waaba soo arooray see loo diidahu qur-aankii ku taal ashcaartii gabayadii carbeedu ku yaalla see loo diidahu anugu ogolahayo ila waa mujtahid asagu mutlaqa xagga naxwade marka way bannaan tahay marka sidaas waa icraab icraab kaleeto oo naxwoolayda kale ay maraan wamaa arsalnaaka nabiga subanow kuma annaan dirin ilaa kaafatan mid dadkoo dhan kala gaarsiinaa xaala tahay maahana birrisaalad oo kaafatan waxaa laga xaalaynaa waxa weeyaan arsalnaaka kaaftaasa laga xaalaynaa marka kaafatanna macnaheedu markaas wuxuu noqonaa jaamican linnaasi birrisaala uu macnuhu noqonaa jaamican linnaasi birrisaala uu markaas macnuhu noqonaa markaas khilaaf naxwiya kumaba jiraba macnihiina sidii uu ku imaana wamaa arsalnaaka kuma aanaan dirin nabiga suubanow ilaa kaafatan xaalo aad tahay mid kala gaarsiinaya dadka risaalada ma ahane linnaasi dadka ayaad kala gaarsiinayda risaalada bashiiran xaalo aad tahay mid u bishaarayna lilmu'miniin wa nadiiran xaalaad tahay mid cadaab uga digaya lilkaafiriina gaalada walaakina akara annaasi dadka intooda badano laa yaclamuuna ma oga in dadkoo dhan laguu soo diray oo kuwaa waxay ku qarwayaan waxayn carab kaliyaha loo diray waana gaala kuwaas weye oo qofka yidhaahda nabiga sala allahu calayh wasalam risaaladiisa waxa weeyaan waxay gooni ku tahay dadka gobol ka mida muslim maahna waa gaal waana qur-aanka qof beeniyey maxaa yidhaha qur-aanku wax badanuu ku celceliyaa nabiga dadkao dhan in loo diray aayadana ka mid ah suuratulacraafa ka mid oo ilaahay yidhi qul yaa ayuhannaas innii rasuulullaahi ilaykum jamiica dadow dhammaantiina la iisoo kiinde dadkoo dhan a loo diray marka tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamkoo dhan a loo soo diray inuu nadiir u noqdo nabiga sala allahu calayh wasalam marka waa noocaas qur-aankaa sidaas ugu caddeeyey nabigeenna suubana sala allahu calayh wasalam xadiidta saxiixa oo ka sugan waxa weeyaan wuxuu yidhi wa kaana nabiyu ilaa wa kaana nabiyu yubcau ilaa qowmihi khaasa markuu ka hadlaaya nabiga waxyaalaha uu nabiyaalka kala gaar yahay nabi waxaa loo diri jiray qoomkiisa gaar ahaan wa bucistu ila annaasi caama anna dadkoo dhan ayaa la ii soo diru yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam xadiiska imaam muslim saxiixiisa ku wariyey markaa nabiga dadkoo dhan a loo soo diray sidaasa kitaabkii sunnadu caddaynaya quldha nabiga suubano lakum waxa wa yaquuluuna waxay leeyihiin dhe gaaladu wa yaquuluuna waxay leeyihiin gaaladu mataa goormuu ahaaday haada alwacdu ballanqaadkan macnaha waa beensan yihiin inuu jiro ballanqaadka la ballanqaadayo baciga iyo qiyaamaha ayay beensan yihiin markaas waa goorma wakti u qabta saacadu qabta ay leeyihin macnaha ma jiroy ka dhiganta goormuu ahaaday ayay leeyihiin in kuntum haddaadtiin mu'miniina w saadiqiina kuwa run sheega ilaa wuxuu idhi subxaana qul dhe nabiyow lakum waxaa iniin sugnaaday miicaadu yowmin maalin ballankiisa maalinaa laydinku ballamiy oo u dhaca bacigaanu maalinkaasoo laa tastaakiruuna aadnaan dib uga dhacayn canhu maalinka xaggiisa saacatan hal saac saacadda loola jeeda midda lixdanka daqiiqa waxaa loola jeedaa qica min azamaan wax yar oo waqtiya hadduu rabo daqiiqad ha ahaado dib uga dhici mayda qica min azamaana loola jeeda saacaddii weyneedoo lixdanka daqiiqaad loolama jeedo walaa tastaqdimuuna mana ka soo hormarayda mana ka soo hormarayda sababtoo ah fiiri makhluuqa waa daciif banu aadamku marka qofka uu rabo inuu ciqaabo isagoo dembigii iskaga jira ma sii daayo maxaa wuxuu isleeyahay hadda haddaadan qaban ama adaa dhima adoon ciqaabin ama waa kaa faka ama waa carara markaasuu ka duuldhaca ilaah subxaana wa tacaala lagama faka karo lagama carari karo waktii ugu talagalay addoonku waktigii iska soo istaagaa markaasuu abaalkiisa marina marka xuu dadejina waxaa wax dadejiya wax cabsanaayo oo wakti ka tegayo oo wax ka hoos baxaya wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lan nu'mina rumayn mayno bi haada alqur'aani qur'aankan walaa biladii diinkiina rumayn mayno bayna yadayhi qur'aanka ka horreeyey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walow taraa haddaad arki laheed id waqti addaalimuuna mushrikiinta mawquufuuna kuwa la joojiyey ay yihiin cinda rabbihim rabbigood agtigiis yarjicuu xaale uu celinayaa la joojiyey bacduhum gobolkood ilaa bacdin gobolka kale alqowla hadalka uu ku soo celinaa yaquuluuna xaalay leeyihiinay warka isku celinayaan alladiina kuwii istudcifuu la daciifsaday liladiina kuwii waxay ku leeyihiin istakbaruu isweynaysiiyey lowlaa antum idinta lowlaa antum idinka sadadtumuuna haddaadnan xaqa naga jeedi lahayn lakunnaa waxaan ahaa lahayn mu'miniina kuwa xaqa rumeeya qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu la daciifsaday an naxnu annaga miyaa sadadnaakum idinka jeedinnay can ilhudaa hanuunka bacda id jaa'akum markuu idin yimid ka gabaal bal iskabaddaa inaan idinka jeedinaye kuntum idinkaa waxaad ahaydeen mujrimiina dembiilayaal wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istudcifuu la daciifsaday liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey bal makru leyl bal sadanaa waxaana jeediyey oo hanuunka naga jeediyey makru leyli wanahaar habeenka iyo maalinka makrigaad maleegaydeen id waqti ayaad makriga maleegaydeen ta'muruunanaa aadna amraydeenoo na faraydeen an nakfura inaan ku kufrino bilaahi allah oo wanajcala aan u yeelno lahu alle andaadan kuwa la midyaal ah wa asaruu waa qarsadeen labadii kooxoodba annadaamata shallayto lamaa ra'ow markay arkeen alcadaaba cadaabkii wa jacalnaa waxaan yeelnu ilaah yidhi alaqlaala katiinadihii fii acnaaqi aladiina kuwii luqumadooda kafaruu gaaloobay hal yujsawna miyaa la abaalmarin ilaa maa shay maahane kaanuu gaalo ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya allah subxaana wa tacaala haddana wuxuu nooga warramin gaalada madax adeygooda iyo siday baadilka ugu sii taagnaayeen wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay nimankii gaaloobay waxay yidhaahdeen lan nu'mina rumayn mayno bi haada alqur'aani qur-aankan rumayn mayno walaa biladii diinkiina rumayn mayno bayna yaday ka horreeyey oo towraad iyo injiil oo qur-aanka ka horreeyana rumayn mayno ila mushrikiintu sidaasay ahaayeen mushrikiinta caddeed khaas ahaan sidaasay ahaayeen qur-aankana waa diideen diinihii horena ma rumaysnayn marka waxay yidhahdeen qur-aankaana rumayn mayno diinkii ka horreeyeyna rumayn mayno maxaa waxa dhamma baxiyay sheegayn annaguna baxi ma ogolin saasay leeyiin gaalo ilaah wuxuu yidhi subxaana shallaytada ka dambay doonta ilahay nooga warran marka waxaas ilaah wuxuu yidhi subxaana walow taraa haddaad arki lahayd nabiga suubano id waqti addaalimuuna mushrikiinta mawquufuuna kuwa la soo taagay ay yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa haddaad arki lahayd marka rabbi agtiisa lasoo joojiyo oo lasoo taago lala xisaabtama la ra'ayta amran cadiima jawaabkii lowdaasa maxduufa haddaad arki laheyd maalinkaas waxa dhacaya wax arin weyn ood ku cibro qaadataad arki laheyd la ra'ayta amran cadiima oo fadiica yarjicu xaala uu celinayo ayaa la soo joojiyey bacduhum gabalkood ilaa bacdin gobolka kale waxaa halkaas isku qabsanaya waxa weeyaan qiyaadadii amase dadkii hogaamiyeyaalka ahaa iyo atbaacdii taageerayaalkii labadaas halkaas doodu ka dhex qarxayda dood aan wax qiimaa lahayn oon qolada faa'iida uga imaahayn ayaa halkaas ka imaanayo iska calaacal ah ilaah wuxuu yidhi subxaana yaquulu xaale ay leeyihiin ay warkay isku celinayeen aladiina kuwii istudcifuu la daciifsaday liladiina kuwii waxay ku leeyihiin istakbaruu isweynaysiiyey lowlaa antum idinka waa mubtada khabarkiiya maxaduufa sadadtumuuna sida aayadda soo socota laga fahma khabarka waa sida lowlaa antum idinka sadadtumuuna haddaadnaa naga jeedi lahayn caniliimaani lakunnaa muminiin muminiina noqola idinkaa naga hor istaagay iimaanka saasay leeyi maxaa adduunka waxaa la ogsoon yahay marka hadda la joogo waxa weeyaan kufriga iyo dalaalka wuxuu leeyahay qiyaada madaxuu leeyahay yahuuddu culummay leeyihi culamaulyahuud la yidhaahdo oo u fadhiya oo u jawaaba oo dadka qofka shacabka yahuudiga ah ee caamiga ah haddii wax yar uu xoogaa shakios yidhahdo war wuxu amaysan diin ahayn war diintan la sheegayo nabi maxamed lagu soo dejiye amay xaq tahay shakir hadduu ka galo shubha ku fura ee yidhahdo waa saas oo waa saas oo naxnu shacbullahi almuqtaac oo waxa weeyaan hanqaltaag laguma jiray meesha ka jooga culummay leeyi kirishtanku waa saas baadiriyaal culummo qabtaah leey oo ufu fadhiya oo saas wixii yar oo shaki ka galaba waxa weeyaan ka celiyo oo ka hortaaga oo dalaalkaas shubahaadka u sameeya ayu kufri kastaaba madaxu leeya iyo shacab iska taageersano taageerayaal dimuquraadiyadda waxa weeyaan rag waaweyna leeda oo madax dal culmo u dooday leeya oo yidhahda dimuqraadiyadda waaba diintiiba iyada ismaba diidan islaamnimada shay haddii waa weynay leeya oo u dooda iyo taageerayaal shacaba caruur leh naaga leh dumar leh dhalinyaro leh oo u sacbiya oo le anagu xisbigaas dimuqraadiyaddan ka midna saasay leeyihin shuuciyaddu waa haakada sidaas weeye shirkiga iyo qubuura tuugiddu waxay leeyihin rag khatar ah oo culummo ah oo duubka uga u xihan yahi konton iyo kow daliilaa ku soo aroortay ninaa yidhi warqadna ku qora in ilaah qayrkiis la tuugo konton iyo kow aa ku soo aroortay in ilaah qayrkiis la tuugi karo yaayin lama tuugi karo afar madaxa weeye shacbay leeyihin dumar iyo dhallinyaro leh caamo leh waxa weeyaan waxaasay leeyihin oo taageerayaala oo u sacbi ayu dalaal kasta waa noocaas ayu dalaal kasta waxa weeyaan sidaas ahayd jahmiyadu afar ninaa madax ahayd oo culummo u ahayd inta kale taageera iska ahay waa noocaas khawaarijta iyo takfiirka waxa weeyaan iyo muslim gaalaysiinta afara u taagan intaasoo taageera oo sacbinayo jidbaysana ka dabayac irjaa'a iyo ibaaxiyada waxa weeyaan ragaa u taagan oo a'ima ah oole ummadda yaan la gaalaysin wax gaalooba ma jireen oo hal qof uusan ka gaaloobin agtiisa oole laa yaduru maca aliimaani waxa weeyaan macsiya laa yaduru maca aliimaani macsiya marba haddaad ilahay rumayda macsiya wax kaa dhibima iska tiimbo iyo shacab u sacbina marka ayu dalaal kasta waxay leeyihiin rag qiyaado ah amase dumar qiyaado ah iyo taageerayaal meesha kulli duruqduna waa duruq naar dadka geynaya meeshaasaa marka laisku qabsana markaasaa taageerayaalkiiyo eed u qabsana hogaamiyaalka jabhadaha waa noocaas jabhad oo hal qof iska wata mad arag jabhadda waxawan hogaamiyay leedahay oo raba inuu lafaha dadka isi saaro kursina ku gaaro ya iyo taageerayaal adduunka holanku maray oo balaaya ku dhacday aakhirana naarta ula sima oon wax nacfiya adduunka lahayn afarta badanaaba dalaalaadkoo dhan afarta qiyaadadaha ku qaraabatay afartaasaa ku qaraabatay intaanu adduunkana xaabadaa laga dhigtaa dabka lagu shito aakhirana naarta ila leey wax qiima ma leh taageerayaal taageere aan xaq taageerin wax qiima ma leh xaq qof taageeray unbaa qiima leh soo ma jeedin marka dhammaan taageerayaalkii dalaalka u sacbi jiray ayaa qabsanayaan madaxdii markaasay leeyihin idinkaa naga jeedi xaq haddaadnaan idinku naga jeedi lahayn muminiina noqo lahayn saasay leeyihin lowlaa antum haddaadnaan idinka sadadtumuunaa kuwa naga jeediyey ahaa lahayn lakunnaa waxaan ahaa lahayn muminiin marka waa jawaabaya mutakabiriinta adduunkana xoogaagoodii kusoo qaadqaateen maantana cadaabka ula siman yihin qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen istakbaruu isweynaysiiyey liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen istudcifuu la daciifsaday an naxnu annaga miyaa sadadnaakum idinka jeedinay canilhudaa hanuunka bacda id jaa'akum markuu idin yimid ka gadaal bal idinkama jeedin annaga kuntum idinka ahaa mujrimiina dembiilayaal idinkaan qayr lahayn oo noo sacbinaayay ee maxaqiya baatila isku ekaa waad ogeed waxaan waday ya maxaqiya baatila isku ekaa adaa sacabka igala hari diday halkaas uga soo horjeesa khalaas soo ma jeedi adigu shalay u sacbaaya maanta kaa fujiyo soo ma jeedi halkaasaa la iskaga soo horjeesan adaa mujrim ahayu leeyahy oo balaayada kugu jirta balaayada ay kugu jirta iyo khayr darradu ee ma waxaa isku eg waxyigii ilaahay nabi maxamed u soo dhiibay iyo dalaalka iskuma eg ee adaa iska jidbaysnaan indhalaa taageere indhala un saas u jidbanaayo jarcina ma adaa aha oo indhaha caddaynaayo oo lagaa keli waayo war maanta xaqa fiiri adaa lagaa keli waayo markaad indha caddaynayda maxaad u fiiri wey waa ku celinaayeen marka mustadcafiintii qaabka ay xaqa uga hor istaageenay sheegayeen wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istudcifuu la daciifsaday liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen istakbaruu isweynaysiiyey bal makruuley maya xoog kama hadlayo inaad nooga jeedideen bal iskabadaaye saddanaa makruda faacila saddanaa waxaa naga jeediyey iimaanka makru leyli wanahaar ey makrukum bileyli wanahaar makriga iyo sirqoolka aad mareegaydeen habeen iyo maalin kaas waha wax xaqa naga jeedi waa kaasa arrinta dhabta ilaa qolo kasta waxa la ogsoon yahay iyo jabhad kasta iyo koox kastoo dalaal madax ka ah waa inay habeen iyo maalin makri u fadhiyaan dadkii sidaanna leeyihin maxaan ku jawaabaynaa sidaasaan leena sidaasaan leenna sidaasaan ugu jawaabaynaa sidaasaan leenna sidaasaan xaqi markaasaan waxaan ugu sheekaynaynaa xaqiyaad ku sugan tihiin idinkaa dariiqi ku sugnaa ilaahay ku mahadiya waxaan aa haysataan dadmawda haystee waxaasaa lagu sheekayna soo ma jeedi waxaas aad haysataan dadmada haystaan qaltaag ma jiree meel kale hon qaltaaginin janna waa intaa naftu kaa dhacayda kaliya bis khalaas markaasuu iska burura marka camigaad khalaas marka makrigaad maleegaydeena diinta naga hortaagnaayle waana run waa qof kasta koox kasta waxa la ogsoonyaha oo ahlu dalaal ah habeen ee maalin waxay u fadhiyaan si ay taageero u heli lahaayeen dadkana diinta uga celi lahaayeen xaqa sidaas u fadhiya marka kaasaa diinta naga jeediyay leeyihi id waqti ayaad makriga aada makriga maleegaydeen ta'muruunanaa aad na amraydeen an nakfura inaan ku kufrinno bilaahi allah oo dhahaydeen waa sax dariiqaa oo wanajcala aan u yeelno lahu alle andaadan kuwa la mid yaala fiiri makriga ugu weynaa fiiri dadaa waxa weyn qiyaadaha inta u fadhiisteen shacab ay waxay ku qancinayaan ilaahay in nid leey ibmale yaa ku yidhi ilaahay weyna bootin looguma tegi karo ma ujeedaa ilaahay weynaa wuxuu rabaa dariiq loo sii maro janjara loo baahan yahay markaasuu mid wuxuu ku xiraa alla qayrkiis inuu caabudo ilaahay qayrkiis inuu caabudo ku qancina makrigaas weeye aad ilaah marka cid halala sino qofka kugu kaaga sheekayna oo difaaca oo u soo jeeda oo habeen u soo jeeda oo kutubaha u alifa wallaahi makri uusan u dhimanayn makri waa kuu maleeg habeen iyo maalin dada usoo jeeda guryo ugu kalaysayn fillaaa kumbuyuutar ugu rakiban yihin caawa dhan waa raadaiisu meeshaan meeshaanaan ka raadina in ilahay qaybkiisa tugu kara uu leey caawo dhan intaas usoo jeeda ka warran shacabaa la rabaa in dhaha looga rido ilaah wuxuu ihi subxaana wa asaruu labadii kooxoodba waxay qarsadeen an adaamata shanlaytu kooxdii atbaacda ahayd waa shanlaay balaayan taageerheli meelkana nagu shugay qoladii qiyaadadahana waxay leeyihiin afar beri kusoo qaqaadanaya maanta naara timid xayn noo tarayda afartii beri anagii shalay balaayada madaxda ka ahayna maxay tahay labadiina waa shanlaay mid wax u tar mid wax u yeelin lama arag wa asaruu waxay qarsadeen an nadaamata qowman marka ay doodayeen waa isdoqondiidsiin mid walba kan kale kugu farin isleey ee waa booyay qalbigay ka booyay ah qalbigii ka booyay wa asarru macnuu markaa saas waana sida mufassiriinta aktarkoodu mareen laakiin Hussein ibn Mas'ud al-Baqawi asagu wa asar wuxuu yiri luq arabiyana waa ku timaada wa adharu weeyu hayra maalintaas maalin wax la qarsa kar maahan yiri booyintu banaanka taala wa asarru waxay muujisteen abaleeyahay baana ku timaada luqada marka macnahaas waa jira waasaruu waxay qarsadeen labadii kooxoodba an nadaamata shanlayto lamaa ra'ow markay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa jacalnaa waxaan yeelnay alaqlaala katiinadihii fii acnaaqi ladiina kuwii luqumadooda kuwii qoortan u gelinay fii acnaaqi ladiina kuwii qoorahoodan yeelnay kafaruu gaaloobay katiinado a inta la qabta gacmaha iyo luqunta laysku xihay anaarta lagu tuuray nacuudu billaah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi hal yujsawna miyaa la abaalmarinaa ilaa maa kanuu yacmaluuna waxay ahaayeen kuwa sameeya maaha wax kale lagu abaalmarin maaha qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa arsalnaa ma aanaan dirin fii qaryatin magaalo dhexdeed min nadiirin nadiiran mid diga ilaa qaala xaale ay yidhaahdeen maahane mutrafuuhaa qaryada dadkeedii loo raaxeeyey innaa annaga bimaa kii ursiltum laydinla soo diray bihi maaga kaafiruuna waa ku kufrinay wa qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annagaa akharu badan amwaalan xagga maalyaalka wa awlaadan xagga carruurta min almu'miniina annagaa ka badan wamaa naxnu annaguna ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaaba qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi quldhe nabiga subano inna rabbii rabbigay yabsudu waa fidiyaa arrisqa risaaqadda liman yashaa qofkuu doono u waasiciyaa wayaqdiru ilaahay waa ku cidhiiriyaa liman yashaau qofkuu doono walaakina akara annaasi dadka intooda badano laa yaclamuuna ma oga oo waxay moodaan qofkiina dhaqaalaha loo badiyo alla inuu jecel yahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa amwaalukum maalyaalkiinnu ma ahan walaa awlaadukum carruurtiinnuna ma ahan bilatii midda tuqarribukum idin dhowaynayda cindanaa agteenna zulfaa dhowayn ilaa man qof unbay dhoweyneen maalyaalku aamana rumeeyey oo wa camila camal falay saalixan camal wanaagsan fa ulaa'ika dadka iimaanka iyo camalka saalixa la yimid lahum waxaa u sugnaaday jazaau dicfi laalaabidda abaalkeeda bimaa shay ayaa lagu abaalmarinaa camiluu ay sameeyeen wa hum mu'miniintu aaminuuna waa kuwa aamin ah fi lqurufaati qolalka jannada dhexdeed ay aamin ku yihiin waaladiina dadka yascawna u sacyina fii aayaatina fii ibtaali aayaatina aayadaheenna burintooda mucaajiziina xaale ay yihiin kuwa cagsi nagu qadaraa ulaa'ika kuwaasna muxdaruuna waa la keenaa filcadaabi cadaabka dhexdiisa quldhe nabiga suubano inna rabbii rabbigay yabsudu waa fidiyaa arrisqa risaaqadda liman yashaau qofku doono u fidiyaa min cibaadihi addoommadiisa xaala uu ka mid yahay wayaqdiru alla waa cidhiiriyaa lahu liman yashaau qofku doonu ku cidhiiriyaa wamaa anfaqtum waxaad bixidaan oo min shay-in shay ah fa huwa alleh yukhlifu asagaa idiin bedelaa wa huwa alleh khayru raasiqiina inta wax risaaqta waa kan u khayr badan allah subxaanaه wa tacaala wuxuu sabarsiinaa rasuulkiisa wuxuuna amraa inuu ku daydo nabiyaalkii ka horreeyey qof kastoo muuminana waxay u tahay tusaale iyo dayasho waxaa ilaahay weyna uga warramin aayaadkaas nabigii sal اllahu calيه wasalam markay qoomkiisii badanbee badankoodi diideen a ilaah wuxuu leeyahay oo weliba dadka nabiga raacay waxay ahaayeen xataa kuwa raacay badankoodu dadkii oo ducafada ahaa addoommadii iyo dad oo waxa weeyaan tabar yaray ahaayeen laakiin dadkii waaweynaa ee madaxdii quraysheed hadday ahaayeen nabadoonno hadday ahaayeen hantilayaal hadday ahaayeen dad oo sumcad leh aarkoodu waa diideen qof qof dhifa maahan taasaa marka ilahay nabiga ka sabar siinaa ilaahay wuxuu leeyahay nabigiinisa suuban sal allahu calayh wasalam waxa weeyaan diididda ay diidayaan dadka madaxda ahu rususha iyo xaqa weligeed sidaasi ahaa jirto rusushii kaa horreeyey iyo nabiyaalkii kaa horreeyey waa diidi jireen madaxda iyo dadka dhan agarkoodu ilaa ducafadaa raaci jirta ducafadaa raaci jirta marka waa dariiqatu rasuli ku saba walaalahaaga kaa horreeyey qur-aanku arrintaasuu ku celceliya badanaaba waxa weyn xaqa waxa raaca dadka ducafada dadka kaleeto badanaa xaqa waa diidaan in badanoo ka mid a qur-aanku arrintaas waa ku celceliya qowmu nuux aa alla ka warramay oo iyagoo nabi nuux leh an numinu laka wa tabcaka alardaluun ya ma annagaa kuu rumayna ayagoo ay ku raaceen dadka ku igu liita qowmu waxa weeyaan saalex maxay ku yidhaahdeen liladiina istudcifuu liman aamana minhum ataclamuuna ana saalixan mursal ma og tihiin saalix inuu yahay mid laga soo diray mid rabbiga xagga rabbigiis ma og tihiin markaasay muminiinta yidhahdeen innaa bimaa ursila bihi mu'minuun annaga wixii laga soo diray waa rumaynayna waxay yidhahdeen kuwii isla weynaa qaala aladiina istakbaruu innaa biladii aamantum bi kaafiruun xaqa aad rumaydeen annagoo ku kufrin sidaas dhihi jire marka weligeed dadka waaweyn ee madaxda ah ee maal kale ee sumcadda leh ee magaca leh xaqa iyo rususha waa diidi jireen waa diidi jireen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa arsalnaa ma aanaan dirin fii qaryatin magaalo dhexdeed min nadiirin nadiiran waa mafcuulkii arsal min taasila ah ama tawkiid leh min nadiirin nadiiran mid diga ma aanaan dirin ilaa qaala xaale ay yidhaahdeen unbaan dirnay mutrafuuhaa qaryada dadkeedii loo nimceeyey innaa annaga bimaa kii ursiltum laynila soo diray bihi maaga kaafrin waa ku kufrin welidaa sidaas daraaddeeda calaamad lagu garto weeye nabiga inay dadka raacaan oo waxa weeyaan oo ducafada sidaas darteeda waxa weeyaan abu sufyaan hiraqle boqorkii waxa weeyaan reer ruum markuu abu sufyaan su-aalaha weydiinayey waa weydiiye wuxuu yidhi iiga waran adducafaau naasi itabacahu am ashraafahu ninka aad sheegaydaan abu sufyaanow ood leediin dhexdeenu ka soo baxay ma ducafadii dadkaa raacday mase dadkii madax iyo magac lahaa labadaas yaa raacay markaasuu yidhi bal ducafaauhum waxaa raacay maxamed waa dadkii ducafada ahaa wuxuu yidhi boqorkii hiraqle ilaa nin ahlu kitaabo kitaab hore u akrin jiray markaasuu yidhi wahum atbaacu rusul alla ilaah waa dadkii rususha raaci jiray aayaddansa uu nusulayba mufasiriintu kusoo aroori xaafid ibnu katiir uu ka mid yahay oo waxay wuxuu yidhi abirasiina wuxuu yidhi laba ninaa shirko ahaayeen ninaa marka u baxay xagga xeebta ganacsi kii kalena waa joogeen nabiga markii la soo diray kii maqnaayaa warqad u soo qoray kii joogay wuxuu yidhi iiga waran maxay sameeyeen ninkii muxuu sameeyey markaasuu yidhi ninkii hal qof oo quraysh ka mida ma raacin macnaha dadkii magaca lahaa ma raacin waxaa raacay araadilu naas dadka ku ugu liito ugu hooseeyey kuwaasaa raacay iyo masaakiintii ninkii mar ilaa markuu intaas maqlay nin wuxuu ahaa kutubtii hore akhriyey ganacsigii inta ka tegu nabiga soo aad markaasuu yidhi war ii waran maxaad sheegayda dadka ugu yeerayda markaasuu yidhi alla keligiisa la caabudan dadka ugu yeeray markaasuu yidhi waxaan maqaati ka inaad rasuulka alla tahay markaasuu yidhi see ku gara inaan rasuulkii alla ah yaa maxaa ku ogeysiiyey markaasuu yidhi nabi ilaahay ma soo dirin ilaa dadka kuwa ugu daciifsana raaci jiray taasaan ku naqaanaa taasaan ku aqaana marka masladaasna waa masle oo waxa weeyaan rususha soo wada martay wey ilaa wuxuu nooga warramay marka kuwii dhaqaalaha lahaa ee xaqa diiday kuwaas ayaa ilaa nooga warramay hadalkoodii wa qaaluu waxay yidhahdeen kuwii waaweynaa oo loo nimceeyey naxnu annaga agharu ka badan amwaalan maalyaalka iyo wa awlaadan caruurta min almuminiina macnaha annaga muminiinta ka maal iyo carruur badan wamaa naxnu mana nihin bimcadabina kuwa lcadaaba macnaha maxay daliishanayeen waxay leeyihiin maadaama adduunka alla nagu siiyey dhaqaalo fara badan iyo caruur fara badan waxay tusaydaa in ilaahayna jecel yahay marka aakhira nagu cadaabna ila waana jeceliy isagoo aakhira nagu cadaabayo adduunyada nimcadaa nama siiyin waxay moodeen maalka iyo caruurta inay tahay calaamad ilaahay lagu garto qofka in alla jeceliy oo qofkuu jecelya kaliya alla inuu siiy u moodey mana ahan caruurtiiyo maalka weliid ibnu muqiira la siiyey soo ma darnii waman khalaqtu waxiida wajacaltu lahu maalan mamduuda wa baniina shuhuuda ya waxa weeyaan maalka iyo waxa weeyaan caruurta qofku dow alla siiya ayaxsabuuna anamaa numiduhum min maalin wa baniin nusaaric lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun ilaa wuxuu yidhi ma waxay u maleeyeen gaalo waxa aan u kordhinayno ee maal iyo wiilal ah inaan qayr ula soo degdegayn saasay moodeen waa qaldan yihiin wallaahisan saas ahayn marka adduunyada ilaahay weyna qofku doonu siiya gaala ilaahay qani ka dhigaa muuminu faqiir alla ka dhigaa faqiira ilaahay wuxuu ka dhigaa gaal markaas muuminka qani ka dhigaa intuu waa dhacda kan muumin qani ah kan muumin waxa weeyaan faqiir kan waxa weeyaan kaafir ah qani ah kan kaafira iyaguna fuqara ah marka dariiqo gooniyo ma ah maalka qofku doon alla siiya waa imtixaan imtixaan wey ilaa wuxuu yidhi subxaana isagoo arrintaas looga warramaa hundhe nabiga subanow inna rabbii rabbigay yabsudu waa u fidiyaa arrisqa risaaqada liman yashaa qofku doono ibtilaa waa ku imtixaana an yashkur am yakfur wayadqaa qofku doon u waasicina bal inuu kufriyo inuu shukriyo iyo inuu qooqo qul waxaa tiraa ina rabbii rabbigay yabsudu waa u waasiciya arrisqa risaaqada liman yashaa muxuu ugu waasicinaa an yashkur ma shukrina am yakfur wayadqa mise inta kufriyu qooqa waa lagu imtixaana wayaqdiru alla waa ciriiriya liman yashaa muxuu waxa weeyaan uu waxa weeyaan ugu ciriirinaa waxa weeyaan waa imtixaan wabtilaa ayasbir am yajzac bal inuu sabro fakriga ku sabro iyo inuu argagaxaasna la fiirina marka labaduba waa imtixaanayn labaduba waa imtixaanayn walaakina akar annaas dadka intooda badanu laa yaclamuuna ma oga ilahay inuu arrinta saas u sameeyo arrintan ilaahay inuu sameeyo ma oga oo uu sameeyo ikhtibaar ma oga ee waxay moodaan qofkii maal alla si alla inuu jecel yahay kuwa ka daystana uu necab yahay mana aha qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa amwaalukum maalyaalkiinnu ma ahan walaa awlaadukum carruurtiinnuna ma ahan bilatii arrinta tuqarribukum idiin dhowaynayda cindanaa agteenna zulfaa dhoweyn maalyaalka iyo carruurtu ma aha wax ilaahay u dhoweeye qofka ma aha ilaa man aamana istinahan laba dariiqa la marsiin inaan ka dhigno istina mutasala tuqaribukum kaaftaa laga soo reebi oo waxay noqonaydaa wamaa amwaalukum walaa awlaadukum tuqaribu axadan qof mid alle u dhoweynayda maahan ilaa man ayay qof alle u dhoweynay manta soo rec ilaa man qof ayaa maalyaalka iyo carruurtu alle u dhoweynayaan aamanah rumeeyey oo wa camila camal falay saalixan camal wanaagsan oo qofka hadduu muumin yahay camal saalixana ka shaqaynaa maalka alla siiyey dariiqa xaqahu ku bixina waa sadaqayna meelaha xaqahu ku bixina alla ugu dhowaana duriyada alla siiyey diintuu ku tarbiyeyna tarbiyadaasu alla ugu dhowaana marka duriyadii alla siiyey iyo maalka alla siiyey intuba alle waa ugu dhowaana qofka wanaagsan laakiin haddii ay tahay iimaan la-aan haddaad tahay maalan haystaa iyo caruuran haystaa ilahay ugu dhowaameyd sidaas markaa sida ugu cad iyo in la yidhaahdo wamaa amwaalukum maalyaalkiinnu ma ahan walaa awlaadukum carruurtiinnuna ma ahan bilati midda tuqaribukum idiin dhowaynayda cindanaa agteenna zulfaa dhowayn ilaa man aamana laakiin man aamina oo istinaha munqadec laga dhigo laakiin man aamana qofkii rumeeyo xaqa wa camila camal fala saalixan camal wanaagsan fa ulaaika taasaa qabarka laga dhiga jumladaas fa ulaaika ulaaikada mantiya lagu ishaarin biictibaari ilmacnaa faulaa'ika dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay lahum waxaa u sugnaaday jazaau dicfi laalaabka abaalkiisa camalkoodaa loo laalaabay halkii xasana bicashri amhaaliha ilaa sabci mia ilaa adcafin kaiir baa loo laalaaba bimaa kiya lagu abaalmarinaa camiluu ay sameeyeen wahum dadka mu'miniinta aaminuuna waa kuwa nabadgalo aamin ah filgurufaati qoralka jannada dhexdeeday aamin ku yihiin wladiina dadka yascowna u sacyinaa fii aayaatina fii ibdaali aayaatina aayaadka yaga inay ibdaaliyaan oo buriyaan oo xujajka iyo adilada tusayda alle keliya ha la caabudo dadka ka shaqaynaa inay buriyaan mucaajisiina xaalo ay annaga cagsi noo malaynayaan oo nagu qadarayaan oo isleeyihiin ilaahay ma awoodo inta inu soo bixi inu kula xisaabtamo markaasay ka shaqaynayaan inay buriyaan adiladii alle keliya ha la caabudo dhigaysay kuwa nuucaasa ulaaika kuwaas muxdaruuna waxaa la keenaa filcadaabi cadaabka dhexdiisa la keena ayagana qul waxaa tira nabiga subano inna rabbii rabbigay yabsudu waa waasiciyaa arrisqa risaaqada liman yashaau qofkuu doono u waasiciyaa ibtilaaan isaguu ku imtixaana an yashkur ma ku shukrinahum allu ku caabudaa am yakfur wayaqaa mise waa ku kibra waa imtixaan waa imtixaan liman yashaau qofku doono min cibaadii xaaluu ka mid yahay qofkaas addoommadiisa wayaqdiru alla waa ciriiriyaa lahu liman yashaau qofku doono alla ku ciriiriyaa ikhtibaaran waa imtixaan maxaa loo imtixaana ayasbir am yajzac ma sabra oo ilaahay markuu ku ciriiriya ma sabra ma iska dul qaadana mase waa argagaxa waa imtixaanaya asaguna labadaba waa imtixaanay qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wamaa anfaqtum wax alla waxaad bixidhaan marka maalkii ayaa waxaana la amraa ilaahayna siiyey inaan janno uga gadanno wamaa anfaqtum wax alla waxaad bixidaa oo min shayin shayba ah fa huwa alle yukhlifuhu shaygaas isagaa bedel idinka siina wax alla waxaad bixidaan ilaahay baa bedelkiisa idin siina adduunka aakhirada labadaba wahuwa allena khayru raasiqiina inta wax risaaqda waa midka uu khayr badan marka allahaasa risqiga haysta oo keenay allahaas janno uga gasha maalkiina uga gata wadkur sheeg nabiga subanow yowma maalin yaxshuruhum ilaah uu gaalada isku keenaa jamiican xaale ay dhan yihiin uma markuu isku keena ka gadaal yaquulu alla wuxuu leeyahay lilmalaa'ikati malaa'igta ahaaulaa'i kuwaanu kaanuunba waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda iyaakum idinkan malaa'igta miyay idin caabudi jireen qaaluu malaa'igtu waxay yidhaahdeen subxaanaka ilaahow nastihidda kuu manaasibka ahaan ku nastahaynaa anta adiga weliyunaa adaa weligeenna oon kuu dhowaajirno noogu dhow wax walba min duunihim ayaga ka sokay xaalu ahada weligaasu bal iska badaay annaga nama caabudine kaanuu mushrikiintu waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda aljinna jinniga akaruhum mushrikiinta badankoodu bihim jinkay mu'minuuna rumaysnaayeen falyowma maanta qaala tacaala alla wuxuu yidhi falyowma maanta laa yamliku uma heli karo bacdukum gobolkiin libacdin gobolka kale nafcan waxtar walaa daran dhibna uma heli karo wanaquulu waxaana ku leenahay liladiina kuwii dalamuu shirkiga sameeyey duuquu dhedhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda dhedhamiya allatii naartii dhedhamiya kuntum aad ahaa jirteen tukadibuuna kuwa beeniya bihaa naarta allah subxaana wa tacala tanna wuxuu nooga warramin mushrikiintii ilaah la wadaajiyey cibaadada cid kale oo ilaahay wax ugu daray cid aan kale makhluuq ah fadeexada ku dhacayda maalinta qiyaamaha waxaa laga soo bilaabay kuwa caabuda ashrafulmakhluuqaat makhluuqoo dhan dadka waa ugu sharaf badan yaa waa malaaigta malaa'igta kuwa caabuda oo ilaahay cibaadada ugu dari jiray kuwaasaa laga bilaaba weysha gowrac dibi ha quusteen kii marka malag caabuday hadduu fadeexoobay kii dhagax caabuday wax maxaa u yaalla wax u yaalla marka waxaa la ogsoon yahay mushrikiinta waxa weeyaan geeday qori jireen sanamyaal waxay leeyihiin sanamka maalka malag aan ka wadnay leeyihin annagu malaa'igtaan caabudayna malaa'igtiaan caabudayna suuraddaasay meesha dhiganayaan sanamyaalka oo ay ka wadaan malaa'igtii malaa'igtaan caabudayna hay leeyihin maalinka qiyaamaha kuwa fadeexoobaayay marka ay ka mid yihiin fadeexada ku dhacayda dadkii malaa'igta caabudi jiray ilaahay cibaadada ugu dari jiro alla garab waday maalinta qiyaama inta laysku keena dhammaan mushrikiintii a ilaahay wuxuu leeyahay fiir mushrikiinta halkaanay taagayin ayagii wax la weydiibama marka hore malaa'igtiyaa lala hadlaa waxaa la dhaha malaa'ig ma idinkay inin caabudi jireen waxa weeye kuwaan markaasay malaa'igtu leeyihiin ilaahayo waad ka nastahanta in cid lagula caabudo ilaahu annaga adaan noo weli ah adaan kaa weli dhigannay adaan cibaadada kuugu dhowaajirnay ayaga shaqo kuma lihi jin iniyay caabudi jireen oy rumaysnaayeen wuxuu yidhi xusein ibn mascuud albaqawi alimaam almuxaqiq almufasir alfaqiih wuxuu yidhi maxay u leeyihiin malaa'igtu jinay caabudi jireen ilaa malaa'igay caabudi jireen waa la ogyahay malaa'iguna been ma sheegteeba malaa'igtu been sheegi me jinniyay caabudi jireen ay yidhahdeen qur-aankuna wuxuu caddaynaa inay malaa'ig caabudi jireen wuxuu yidhi waxay u leeyihiin shaydaankaa amray malaa'igta caabuda soo maaha dadkan shaydaankiiyay ku addeeceen soo maaha malaa'igtu mana amrin raallina kama ahayn idan marka xaqiiqadu waxay tahay dadkan dalaalkooda walkuu ka yimid shaydaanay adeeceen soo maa marka xaqiiqada dhabkaa waxay caabudeen waa shaydaan ilaa asagay ku adeeceen malaa'ig la caabudeen qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wa yowma yaxshuruhum wadkur sheeg nabiga suubanow yowma maalin yaxshuruhum mushrikiinta ilaahay uu isku keenaa jamiican xaalay dhan yihiin uma markuu isku keena ka gadaal yaquulu wuxuu leeyahay alleh lilmalaa'ikati malaa'igta wuxuu ku leeyahay ahaaulaa'i kuwaanu kaanuuma waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda iyaakum idinka iyaakumta waa mafcuulkii yacbuduuna oo soo hormaray idinka miyaynan caabudi jireen qaaluu waxay leeyihiin malaa'igtii qaaluu waxay yidhahdeen dhe malaa'igtii subxaanaka ilaahow nastihidaadaan ku nastahaynaa waxaan kaa fogaynaynaa nuqsaan iyo ceeb waxaan kaa nastahaynaa in cid kale lagula caabudo anta adiga weliyuna adaa weligeenni adaan kaa weli dhigannay oo noogu dhow wax walba min duunihim waxa weeyaan mushrikiintaas ka sokay xaal uu weligeen u ahaaday isagaa nooga dhow isagaasaan annagu caabudi jirnoon cibaadadeenna uga weli dhigan min duunihim mushrikiintaas ka sokay xaal u ahaaday weligu bal iskaba daaye kaanuu waxay ahayn malaa'igtii hadlee kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintu yacbuduuna kuwa caabuda annaga nama caabudine aljinna jinnigay caabudi jireen akaruhum badankooduna bihim jinkaasay mu'minuuna rumaysnaayeen dad jinka rumaysanoo jimanka la shaqaysta ahaan addeeca qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi mar haddii doodii dhammaata ilaah waxa weeyaan waxa weeyaan axkam alxaakimiin ah aa kala xukmina qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi falyowma maanta laa yamliku uma hana karo macnaha uma heli karo bacdukum gebelkiin libacdin gobolka kale nafcan waxtar walaa daran iyo dhib midnaba malaa'igtii iyo qoladii caabuda waxa laleeyahay maanta waxba iskuma heli kartaan yidhi ibnu jariir dabari malaa'igtii alla la hadla weyd bacdukum markuu leeyahy malaa'igtii iyo kuwii caabuday aa la leeyahay maanta wax nacfiya iskuma keeni kartaan dhibna iskama celi kartaan ka waran wixii ka sokeeyey wax alla wixii wadaad ka sokeeyey wax ma tari karaan silada maalinkaas kalla uma kalla ilah wuxuu yihi subxaana wa naquulu waxaan leenahay liladiina kuwii dalamuu dulmiga falay acdamu dulmina waa maxe alshraaku billaah ina shirka la dulmun cadiim wa naquulu waxaan ku leenahay liladiina kuwii dalamuu shirkiga sameeyey oo ilaahay malaa'igta la caabuday waxaan leenahay duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda allatii naartii kuntum ad ahaa jirteen bihaa naartaas tukadibuuna kuwa beegey cadaa la leeyahay naarta marka cid kastoo ilaahay makhluuq garab dhigtay saasaa u dambayda waidaa tutlaa haddii la akriyo calayhi mushrikiinta korkooda aayaatuna aayadaheenna bayinaatin xaala ay yihiin kuwa cadcad aayadaha qaaluu mushrikiintu waxay yidhaahdaan maa haadaa midka akrinaya aayaadka ma ahan ilaa rajulu nin ma ahane rajulkoo yuriidu doonaya an yasudakum inuu idinka celiyo camaa shaygii kaana ahaaday huwa shaygu yacbudu miday caabudaan aabbaa'ukum aabbayaalkiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintu maa haadaa waxa la akrinaana ma ahan ilaa ifkum been abuur ma ahane ifkigaasoo muftaran la been abuurtay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lilxaqi xaqa waxay ku yidhaahdeen lamaa jaa'ahum markuu u yimid xaqu in haadaa maa haadaa waxa noo yimid ma ahan ilaa sixrun falfal ma ahane sixirkaasoo mubiinun bayinun cad qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa aataynaahum gaaladan ma aanaan siin min kutubin kutub kutubtoo yadrusuunaha ay aqriyaan wamaa arsalnaa uma aanaan dirin ilayhim xaggooda qablaka nabi maxamedow hortaa min nadiirin nadiiran mid u diga wakadaba way beeniyeen aladiina kuwii min qablihim mushrikiintan ka horreeyey walxaal ayay beeniyeen maa balaguu mushrikiintaanu aysan gaadhin micshaara maa kii toban meelood meel aataynaahum gaaladii hore aan siinay fakadabuu gaaladii hore waxay beeniyeen rusulii rusushayday beeniyeen fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiiri inkiriddaydii aan inkiray allah subxaanaه wa tacaala inay ciqaabta mudan yihiin gaaladu u nooga warrami qaala tacala ilah wuxuu yidhi waidaa tutlaa haddii la aqriyo calayhim mushrikiinta korkooda aayaatuna aayadaheenna bayinaatin xaalo ay yihiin kuwa cadcad qaaluu mushrikiintu waxay yidhaahdaan maa haadaa laba shay ayay weligood ay beegsan jireen gaalada marka rasuul uu xaq sheego laba shay ay beegsan jireen oo ay waxa weeyaan ay ceebay jireen si dadka ay xaqa uga hor istaagaan waa qofka xaqa sheegaya iyo waxa la sheegaya kan xaqa sheegayana waxay leeyihin wax jira maahan waa sixroole waxa la sheegayana waa sixir labadaasay beegsan jireen acdaada rususha marka qaalu waxay yidhahdaan marka aayadaha la aqriyo maa haadaa haadaada waxaa lagu ishaara rasuulkii maa haadaa kanu ma ahan ma ahan midkan oo aayaadka akrinaa ilaa rajulu nin ma ahane rajulkoo yuriidu rabaa an yasudakum inuu idinka jeediyo idinka celiyo camaa shaygii kaana shaygaasu ahaa yacbudu ee yacbuduhu miday caabudaan aabbaakum aabayaalkeen aabbaa'ukum aabayaalkeen marka waa xujatulmushrikiina ladhaha xujada ugu adag ee gaal ku dhaga waa xujadaas waxa weeyaan ninkaan abi awow wixii la soo wadayuu rabaa inuu dadka ka baadiyay oo ka leexiyo taasay horta kowdii jireen haddana waxay beegsanayaan diinkii la sheegaya leyin waa been abuur وقالوا وحي يراهدان قالوا marka aayaadka ilaahay la akhriyo ma hada mid kal aqrina man hada dan waxa lagu sharax quraanka la aqrinay ma hada kan la aqrinana maahan illa ifkum bayn abur maahane bayn abur kaas oo muftara la soo bayn abur taa wax oo sab dhoo dhoobtayni وقال الذين كوي وحي يراهدين كفروا قالوا بي للحق حق وحي كوي يراهدين لما جاءهم مركو يمد إن هذا ما هذا كنو يمد معهن إلا سحر فالماهن فالكاس مبين بين عد قال تعالى الى وحي وما اتيناهم ما اناسين الى المشركين تان قريشتي من كتب كتبا من تاسلا ومفعولك اتينا او لبات مفعولك لبات وي midkii horena waa damiirka wama aataynaahum mushrikiintan ma aanaan siinu ilaah yidhi min kutubin kutuban kutub ma aanaan siin kutubtaasoo yadrusuunaha ay aqriyaan wamaa arsalnaa umana aanaan dirin ilayhim mushrikiintaas xaggooda qablaka nebi moxamedow hortaa min nadiirin nadiiran mid u digana uma aanaan dirin waxay leeyihiin qur-aankiiay dalaal ku sheegayaan shaygan waa dalaal iyo goormaa qofku dhihi kara shubho keeni kara waa markuu kutubo hore yiqiin soo maaha waaba juhala kutub horena ma haysan rusulna looma soo dirine halkay ka keeneen waxaana xaq waxaana baadil waxa la leeyahay xaqan iska raacaan ah kitaab hore ma haysan rasuul hore nabiga ka soo reeyay looma soo dirin haddana ilaahu wuxuu noo sheegi ayaga dariiqa ay mareen waxa maray gaala ka xoog badan waxaana ku dhacay ciqaab lagu cibro qaato idan ayagana waa ku dhacay iskama cili karaan maxaa yeelay gaala ka xoog badan waxa weeyaan dariiqaan martay ilaahina waa halaagay kuwaas iyagu marka xaysugayeen hadday dariiqiina mareen kuwiina ka xoog yaryihiin إلى وحده سبحانه وكذب وحبينيه الذين كوه من قبلهم مشركين تنكهريه والحال أيي بينيين ما بلغوا ووداس وحا لو علينا مشركين تي عربين مرغ وقت بيسجوكتي صلى الله عليه وسلم والحال أيي بينيين ما بلغوا مشركين تانو أي سنجارين معشارا ما معشارك وعشق شيء مركا طبعا لو قيبية ميل كمدو معشارا ما كي طبعا ميلات ملك مشيث aataynaahum mushrikiintii hore aan siinay humtana gaaladii hore loo celina kuwii hore waxa aan siinay awood iyo dhaqaal ah toban haddii loo qaybiyo meel ka mid ah kuwan ma haystaan awooddii iyo dhaqaalihii ay lahayn kuwii hore dariiqa ay maanta mushrikiintaanu mareenna waa midkay gaaladii hore mareen oo dembiga ay kuwanu la yimaadeen waa dembigii kuwii hore ilaa wuxuu yidhi subxaana fakadabuu waa beeniyeen gaaladii hore rusulii rusushayda oo dembigaan kuwaanu sameeyeen oo kale ay sameeyeen fa kayfa sidee kaana uu ahday nakirinkiridaydi ciqaabidda aan ciqaabay say noqoto waqacat mawqicaha meeshii ku munasabkaada dhacdo wax lagu cibro qaatana waa ahayd qaala tacala ala wuxuu yidhi quldha nabiga suubano innamaa wax kale maahan acidukum waan idin waanina aniga biwaaxidatin hal arrimahan idinku waaninaa وهي arrintaas waxay tahay an taquumu inaad istaagtaan lillah alla dartiisa aad istaagtaan mathna laba laba xaalo aad tihiin wafuraadaan mid mid xaalo aad tihiin uma markaas ka gadaal tatafakaru aad fakartaan maa bisaaxibikum saaxiibkiin kuma sugnaa min jinnatin waalli in huwa maa huwa saaxiibkiin ma ahan ilaa nadiirun dige maahane lakum idinku idin digaa bayna yaday cadaabin cadaab hortiisu idinkaga digaa cadaabkaasoo shadiidin adag allah subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu kula hadlayaa waxa weeye nebigiisa suuban wuxuuna leeyahay waxaad ku tiraa kuwan xaqdidyadahoo gaalada ah ee ku sheeku andacoonaya inaad waalan tahay hal arrimaad idinku waanina aayaddan qof walba bal aduu isku fiiri waa aayad cajiib badan oo u baahan qofku mar kasta inuu aayaddan akriyo oo uu bal macnaheeda fiiriyo ilaah wuxuu yidhi subxaana qul dhe nabiga suubanow innamaa wax kale maahan acidukum waxaan idinku waaninaa biwaaxidatin hal mid hal arrimaan idinkugu caqli celina oo idinku waaninaa an taquumuu wa hiya arrinta an taquumuu waa inaad istaagtaan lilaahi alla dartiisu istaaga macnaha qiyaaman khaalisa lilah istaag maaha cagaha dhulka dhig horta waxaad u kacdaa ilaah dartiisana xaqa u raadi fiiri muxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waxa weeyaan antaqu ey taquumu inaad istaagtaan qiyaaman khaalisa lilah istaag ilaahay u baraxla min gayri hawan adoon wax gooniya jeclayn markaad xaqa raadaydo wax gooniya lama jeclaado daad inta wax iska jeclaato caqiidaad iska jecesha adiga markaasaad rabtaa daliilku inuu caqiidadaas waafaqo weliga xaq akimidi maxaa xaq umama socoto waxaad rabtaa waxaad jecleed inay xaq noqdaan ma xaqa adiga ku raaca ma dhici karto inuu ku raaco waxbaad iska jecesha markaas rabta xaqun waafo maya waxa jeclaysane waxaad jeclaysataa waxa alla jecelyahay inaad ogaato si aad ayaga u raacdo u jeclaato adoon wax gooniya meel aysan waxa wey ushu meel ayadoon kaaga go'nayn xaqa raadi ayadoon ushu meel kaaga go'nayn xaqa raadi macnaha wax gooniya adoon iska jeclaan madhab gooniya firqad gooniya adoon iska jeclaan waxaad raadidaa horta xaqa markaad xaqa ogaato isaga jecla warra min hayri hawan walaa casabiya adoon koox u tacasubayn adoon koox iyo firqa u tacasubayn iyo wax madhab gooni ah waxaad u istaagtaa bal horta wixii ilaahay kugu waajibiyey garoo raadi qof walba maanta midda lagu leeyahay waa midaas waa xaqiiqo qofka inta uu waxa weeyaan wax iska jecel yahay madhab iyo firqo iyo kooxna uu u tacasubayo inuu indhaha beelayo waa xaqiiqo indhaha inuu beelayo waa xaqiiqo ma rabtaa inaad xaqa garato ma rabtaa inaad cadaabka ilaahay ka badbaaddo taageera ha noqon taageero kooxeed ha noqon ee waxaad go'aansataa adoo kaligaa ah inaad xaqa raadido weliba koox tiro badan badanaaba dadku hadday yihiin waa qatar mar hadday koox yihiin isku mabda'na yihiin xaq ma arkaan badankoodu maxaa yeele waa is-ilaashana waa isjiidanaya shubahaad sidaana isku difaacayna mayama waa isu heshanaya laakiin an taqumu lilaahi manaa labalabo war waxaan say xaq ku yihiin war waxaan nalo naloo sheegayaa amay xaqii noqdaan bal labalabo bis isku weydiiye wa furaada mid mid keligaa meelka ee inta keligaa meel tegtid calacalaha ilahay u taago ila god haygu rido ilaah hay baadiyeyn xaqii raadi ee adoo qalbigaagu khaalis yahay dhegayso ilahay kitaabkiisa ya waxa weeyaan hogaamiyaalkaagu garo inaysan wax kale doonayn ilaa ayaga ina u sacbida maahan waa inaad ogaataa wax kale oo ay doonayaan male adiga laakiin danu taas kuguma jirto maxaa yeele waxaa waagu kugu baryayaa malaan tarafala kuugu jirin oodan waxba dib ka qaban karin aa waagu kugu baryaya waxay dantu kuugu jirtaa keliga adoo ah ilaahay u calaaca ee waxaa tira ilah way hoojin xaqa itus raadina markaas xaqi khalaas markaad xaqa garato kadib xaqa ku dhow xaqa ku dhow jeclow asaga u tacasub cid kale ha u tacasubi waa in badana la waxa weyan qof markuu siduu ugu dhex jiray xisbigiisa oo xanta iyo wax weyn la iskula wado may annagu saasaana may annagu kuwaas manihi alxamdulilah ilaaha noo dooray siduu uu leeyahay ilaahay maalinku kooxdaas ka dhex saar hadduu ona ka safr ama meel kaleeto isu ku badnayn uu tago marka dambe isagoo iska hanuunaad arkay war halkee qayrkan ka shoniya waaye halkaa iska joogay aan waxa weyn meesha qayrka ka haluulay laakiin intuu ku dhex jiro ma badna inuu xaqa garta marka war mid mid iyo laba labo u istaaga ya mid mid u istaaga ma jiro qof waxa weeyaan inta soo istaaga leh anigu firqada dalaalka ah laakiin aan wadna madhabka ila wad ma jiro qof walba wuxuu ku leeyahay nabiga yaan dhaxlay inta kalena waa cadow diine waxa weyn ilaahay ka cabsad oo inta yiraahdo uu leeyahay halay raac laakiin taas wax ma ku tari doonta ilaahay marka la hortago ya waxba kuuma tarayso waxba kuuma tarayso waxba kuuma tarayso xaqiiqadu waxay tahay maanta inaad fiirsato sidaas weeyaan insaanku waxa weeyaan wa kaana alinsaanu akara shayin jadala insaanku waxa weeyaan waa wax ka dood badan male wax ka dood badan male weliba hadduusan ilaahay insaan aan ka baqayn uu ku helo waa qatar irtijaalu ku samaynaa taariikh irtijaal ayuu ku samaynaa markaasuu leey annagaa og yahuudday ka socdaan kuwa anagaa naqaan yaysan waqti kaa luma ma yahuudaa dhegaysee maya khalaas aad isku dhegaysan annagaa og waa haya anaa xaqiiji kara arrintaas aniga weydiin annagaa og xogogaad ula yahuudday ka socdaan qoladaana ha kirishtankay ka socdaan qoladaana waa naqaanba kuwan soo maahan sacuudigaa soo diray dhaqaalaha ugu badan ayagu siiya wallah anaa kuu anigaa weydiin kuleey laakiin maanta ilaahay la hor tago ma jawaabi doona yaa subxaan allah goorma ilahay kitaabkiisii laga tegi yaa war ilaahay weyne maalinka lagu horgeeyo waxa weeyaan waidaa qultum facdiluu dadka leley moodan ka mid ahayn walaal yaa marka aad hadlaydaan cadli sameey waa uu ogya asaga hadlay wuu ogya inay kidbi tahay ousan yahuud ka socon waa ogy inaan sacuud shilin weligiisiin meel laga raadsadaan shilinkoodaba uusan oqon waa ogy yaa inaysan kirishtan iyo iyaguba is oqon waa ogy soo ma jeedin meel gaal lagala xariiraba inuusan weligiis fahmin waa ogy soo ma jeedin laakiin maxaa hadalkaas loo leeyay asaga og muxuu u leeyahy hebel iska riixda qofkan kaliya dadku ha ka haro intaasuu ka raba waxaadba moodaaba in la yidhi waxa weya qiyaamaha xisaabo ma jirto waxaad rabto ku ad adigu maanta ninkaa waxaad ku reebi karto ku reeb wax alla waxaad maanta ninka iskaga reebi karto oo dadka uga fuji karto oo taageero aad ku kasban karto ku haba berri qiyaama xisaab ma jirto in saas la yidhahd war yaa idinkugu bishaariya xisaab la-aanta sow ma ogidin kelimadaas meelaad geyda inaad wey doonto sow ma ogidin war ilaahay uga cabsada subxana allah war ilaahay ka cabsada oo dadkaas diinta ilaahay tawxiidka iyo sunnada laga isbaaraysanayo war ilaahay looga cabsado ilaahay ha looga cabsado been inta lagu dhajiyo oo waxa weeyaan qofkaas la yidhaahdo waxaad noqon doontaa ood ogaa doontaa maalinka inta ilaahay la hor tago xadiidka nabigu kugu rumooy ina rajula la yatakalamu bikelimatin laa yulqii lahaa baalan fayahwi bihaa fi naari sabciina khariifa qofaa ku hadlaye kelimad uusan ka fiirsan maxaa ciribteeda aqire ka imaan doona markaasuu toddobaatan sano naarta kula hooga doona ya qofka isagoo tawxiidka ummadda ka hortaagan oo sunnada ka hortaagan waxa weeyaan qof dicaayadaynaya dadka tawxiidka iyo sunnada muxuu ilaahay la hortegi doonaa ya muxuu la hortegi doonaa subxaan allah marka ogow ilaahay weynaa maalinka la hor tago kelimaddaas inay qoran tahay ilahi wuxuu ihi subxaana uma tatafakaru fakara markaad mid mid iyo labalaba u istaagtaan fakara maa bisaaxibikum saaxiibkiin kuma sugna min jinnati waalle wallaahi waa been abuur waxa ay gaaladu ka sheegayda nabiga waalli kuma jirto saaxib ma ahan tawxiidu idinkugu yeeraa walilaahi uga cabsado saasaa laleeyahy dadka wallaahuusan waalnay ma u jeedaa marka gaaladu waa waalan yahay waa sa waxaas dicaayada waa dariiqada acdaada rususha weeyaan in huwa ma aha nabigu ilaa nadiirun dige maahan lakum idinku idin digaa bayna yaday cadaabin cadaab hortiisu idinkaga digaa intuusan idinku imaan macnaha cadaabkao shadiidin adag cadaab adag intuusan idin imaan ayuu cadaab idinkaga diga quldhe nabiga suubano maa sa'altukum wax alla waxaan idin weydiisto oo min ajrin ujro ah fahuwa lakum idinku idiin sugnaaday in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahan ilaa cala allah allah dushiisa maahane wa huwa alle shahiidun waa mid arkaa calaa kulli shayin wax walbaba quldhe nabiga suubano inna rabbii aniga rabbigay yaqdifu waa ridaa bilxaqi xaqa ayuu ridaa callaamu lquyuubi huwa rabbigay callaamu lquyuubi waxa qarsoon waa midka u ogaalka badan quldhe nabiga suubano jaaa alxaqu xaqi waa yimid wamaa yubdiu baailu baailna soo bilaaba maa wamaa yuciidu soona laaba maa quldhe nabiga suubano in dalaltu haddaan lumo fa inamaa wax kale maahan adilu waa lumaa calaa nafsii nafsadeyda dusheedan ku lumaa wain ihtadaytu haddaan hanuuno fa bimaa yuuxii fa bisababi maa kii sababtiisan ku hanuunaa yuuxii uu waxyo ilaya aniga uu ii waxyoonaa rabbi rabbigay innahu rabbigay samiicun waa mid maqal badan qariibun oo dhow ilaah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisu wuxuu amraa inuu mushrikiinta ku yidhaahdo aniga ujra idinkama rabo wax ujra idinkama rabo alla kaliya caabudaan in leenahay ujrana idinkama rabo waa maxay marka waxa keeni kara oo lagu tuhmi karaa fiiri quldhe nabiga suubano maa sa'altukum wax alla maada shardiya ka dhig wax alla waxa aan idin weydiisto oo min ajrin xaale uu yahay maa sa'altukum waxaan idin weydiisto oo min ajrin ujra ah ku bayaana ama ku xaale fa huwa kaasu lakum idinku idiin sugnaa ujradaan idin weydiisto idinku qaata macnaheedu waa maxay wax ujra idin weydiista ma war waxay sii haddaan hayaaba qaado soo ma tiraadi ya sii war ii dhiib markaasuu leeyahay qaadaba haddaan hayo war haddaan ujra anigu idin weydiisto idinku qaata macnaha ujra idin weydiista ma in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahaanin ilaa calallaahi alla dushiisa maahan anuu ilahay ujra uga rabaa dariiqada rusushuna waa dariiqadaas atbaacu rusul dadka rususha raacee ducaadana dariiqa laga rabaa sidaa inay dadka tawxiidka iyo sunnada weyeeraan ujradana ilaahay ay ka raadsadaan waxdana aysan dadka ka lahayn aysan islahayn koox ku badso aysan islahayn kursi ku gaar aysan islahayn xisbi ha kugu soo biireen ee ujeeddadoodu tahay diinkii nebi maxamed ha noolaado tawxiidku ha baaqi noqdo ummaddu naar ha ka badbaado adiguna raalli ahaansha ilahay intaas ku gaar sidaasaa dariiqada rususha ah waana middaas midda diinta saxda ku baaqi noqoto haddii dan kaleeto ay soo gasho qofka diinta sheegayo isagaa dariiqii rususha ka leexday idan qowlkiisa alla barakayma wa huwa alle shahiidun waa mid arkaa calaa kulli shayin wax walbaba qofka yahuudda ka socda iyo midka lacagta sacuudi ka soo qaatay iyo midka kirishtan ka socda iyo midka tawxiidka runta ka sheegaa alla arka isagaana kala abaalmarina quldhe nabiga suubano inna rabbii rabbigay yaqdifu waa ridaa bilxaqi xaqa callaamu lquyuubi waxa qarsoon waa midka u ogaalka badan waa midka u ogaalka badan yaqdifu bilxaqi xaal loola jeedaa yaqdifu bilxaqi sida xaafid ibnu katiir uu yidhi ibnu jariir imaamu lbaqawi a'immadu ay mareen waxay tahay yaqdifu maanta waxaa loola jeedaa ilaahay waa soo dejiyaa oo rusushu ku soo dejiya sida xaafidku yidhi fiiri yaqdifu bilxaqi waxaa loola jeedaa uu yidhi yulqi ruuxa min amrihi calaa man yashaa marka macnaha loola jeedaa waxay tahay yaqdifu alla waa ridaa bilxaqi xaqa ilaa ambiyaahi nebiyaalkiisa u soo ridaa ilaahay xaqa nabiyaalku u waxyooda maanta macnahaasa laga hadlaa macno kale jiro bacda mufasiriin ay muujiyaan oo ah ilaahay xaquu soo dejiya baatilku ku baabi'iya sida aayad kale baa la ku yidhi laakiin aayaddan mufasiriintu taas horay u badan yihi ilaahay xaqa waa soo ridaa waa soo waxyoodaa ilaa ambiyaahi u waxyoodaa allaamu lguyuub labaa kuugu bannaan khabarun bacda khabar khabar labaad ka dhig innada khabarkeedii labaad callaamu lguyuubi waxa qarsoon alle waa mid u ogaal badan ama mubtada soo qadaro wa huwa alle callaamu lguyuub waxa qarsoon waa midka u ogaal badan qul dhe nabiga subanow jaaa alxaqu xaqi waa yimid wamaa yubdiu lbaadilu wamaa yuciidu waxaa loola jeedaa laba qowl ay mufasiriintu leeyihiin qowlka hore qul dhe nabiga subanow jaaa alxaqu xaqi waa yimid wamaa yubdiu lbaadilu baadilna soo bilaaba maaho dib u bilaaba maaha wamaa yuciidu mana soo noqonayo oo nabigeenna suuban sal allahu calayh wasalama maalintii uu furtay magaalada maka yowmu lfatxi maka wuxuu soo galay kacbada markuu soo galay sanamyaalkii kacbada hareeraheeda surnaa oo ka taagtaagnaa uu wuxuu gudagalay inuu waxa weeyaan ku mudo waxa weya sanamyaalka waxa weyan qaansadiisa waxa weya usheedi ushiiyu saas u muda fata waasu dhaca nabigu markaas wuxuu akrinaa waxa weeyaan aayaddan oo wuxuu leeyahay waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaail xaqi waa yimi baadilna waa suulay ina albaaila kaana zahuuqa aayaddaas u arinay aayaddaas uu akrinaayo marka aayaddan macnahaasoo kaleetay ku fasireen mufasiriinta gabal oo ah waxa weeyaan mako shirkigii saasa alla uga daahiray dib dambena shirkigiioo sidaas soo laabama in markoo dhan ay noqoto beledu shirki oo sanamyaalka magaalada kacbada la sursuro sidii oo kale dadkoo dhamo ma noqonaya qof qof waa baadiyooba koox koox waa baadiyoobaya laakiin sidii mawda noqon kara taas waa macna laakiin aimo kale dariiq kale mareen waa sida qataada iyo sudayi iyo qayrkoodba eh waana sida ibnu jariir doorto waa macnaha kale waxay yidhaahdeen qul dhe nabiga subanow jaaa alxaqu xaqi waa yimid wamaa yubdiu wax ma bilaabo albaadilu shaydaanku baadilku waa shaydaaniy shaydaanku makhluuq asagu ma bilaabin oo ma abuurin wamaa yuciidu hadhowna qof soo celima ibnu jariirna macnahaasuu doortay sidaasoo kaleeto waxa weya maxamed ibnu cali alkarijine asna macnahaasuu wanaagsaday oo istixsaansaday macnaha qataada aayaddu waxay ka hadlaydaa baadilka isheeda waa ibliis ibliis waxna ma abuuran wax uu aakiro soo baxayna lama arko allah dadka abuurtay isagaana aakiro dadku soo bixina macnahaas dambaa ishkaal yar aayadda oo macnaha kale xoogaa ishkaalaada ku soo aroora laakiin macnaha horaa daahira qowlga nabiga subanow in dalaltu haddaan lumo fa inamaa wax kale maahan adillu waan lumaa calaa nafsii nafsadayda dusheedaan ku lumaa wain ihtadaytu haddaan hanuunana fa bimaa kii sababtiisan ku hanuunaa yuuxii ilaya uu ii waxyoona rabbii rabbigay innahu rabbigay samiicun waa mid maqal badan qariibun oo dhow oo qofka barya waa ajiibaa maxaa loola jeedaa macnaha loola jeedaa waxay tahay sidaa waxa weeyaan ibnu jariirba uu yidhi fa inamaa adilu calaa nafsi haddaan lumo lumitaanka dhibaatada ka timaadaa nafteyday ku soo laabanay anay ugu dhece hadhow haddaan hanuunana xooggaygii xeeladayda kuma hanuunine ilaahay diintu i waxyoodan ku hanuuni sidaas weeye waana macnaha aayadda daahirka waana macnahaas baqawil macnaha uu yidhi laakiin ibnu kaiir macno kalu mara oo wuxuu yidhi haddaan lumo lumitaanku aniga xaggaybuu ka ahaado naftaydu ka ahaado sidaas u fasir isagu laakiin aayadda macnaha horey ku cadda haddaan lumo lumitaanku dhibaatadiisu anay igu soo laabay oo hadhow aakhiro dusheeda noqona saas wey macnahaasay ku cadda aayadda xaafid ibnu katir wuxuu haddaan lumo lumitaanka waa naftayda wax ka ahaaday oo wuxuu istiishaadsaday waxa weyan qowlkii cabdillaahi ibni mascuud oo inta mas'ale la weydiiyo ka jawaabay uu yidhi mas'aladaas ra'yigaygaan kaleeya hadduu sawaab noqdo alle xaggiisu ka ahaaday wa in yakun khada'an fa minii taasoo kaleeto wey lakiin macnaha horaa daahira wain itadaytu haddaan hanuunana fa bimaa kii sababtiisaan ku hanuunaa yuuxii ilaya uu ii waxyoona rabbi innahu rabbigay samiicun waa mid maqal badan qariibun oo dhow walow taraa haddaad arki laheed id waqti fasicuu mushrikiinta ay argagaxeen falaa fawta fakasho lahum ayaga uma sugnaanin wa ukhiduu waa la qabtay min makaanin meelaa laga qabtay makaankoo qariibin dhow wa qaaluu mushrikiintu waxay idhaahdeen aamanaa waa rumaynay bihi billaah alle iyo rusushiisa iyo xaqaba waa rumaynay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa annaa lahum ayna lahum halkuu uga sugnaaday attanaawushu laacid aliimaana iimaan la laaco min makaanin makaanna laga laaco makaankaasoo baciidin fog walxaalna la laaco qad kafaruu ay gaaloobeen bihi biliimaani iimaanka ay ku kufriyeen min qabla hadda ka hor oo wayaqdifuuna ay tuuri jireen bilkaybi malo min makaanin makaan ay ka tuuri jireen makaankaasoo baciidin fog waxiila waa la kala teeday baynahum mushrikiinta iyo wa bayna maa yashtahuuna waxay rabeen oo min aliimaani iimaan ah kamaa sidiiyaa loo kala teeday fucila lagu sameeyey biashyaacihim kuwii lamidka ahaa min qablu hadda ka hor lagu sameeyey innahum mushrikiinta kaanuu waxay ahaadeen fii shakin shaki kuwa ku sugan shakigaasoo muribin dadka dareen ku rida qaala tacala ilah wuxuu yidhi walow taraa haddaad arki lahayd nabiga suubano haddaad arki lahayd nabiga suubanow id waqti fasicuu mushrikiinta ay argagaxeen marka ay argagaxaan waa goorma waa qiyaamaha marka la soo bixiyo baciga oo xaqiiqada ay arkaan oo qiyaamihii ay dhihi jireen mataa haada alwacdu waa goorma ballanqaadku markay indhahooda ku arkaan falaa fawta fakasho waxa la yidhaha iyo cararin lahum uma sugnaanin oo meel ay u faka karaan maleh wa ukhiduu waa la qabtay min makaanin makaana laga qabtay qariibin dhow meel dhowaa laga soo qabtay meel dheerba looma doonin waa qabrigii qabrigii faka soo yidhaahdeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay bihi billaahi wa kutubihi wa rusulihi haddaan rumaynay alla iyo kutubtiisa rusushiisaba saasay yidhahdeen waa mar qiyaamo la taagan yahay yaa markaas maa imanka ansaxa qaala tacala ilah wuxuu yidhi wa annaa lahum annaada bimacnaa eynade wa annaa lahum halkee uga sugnaaday adtanaawushu laacid min makaanin makaan wax laga laaco makaankoo baciidin fog waxaa la leeyahay gacan dheera ma aakhiro iyagoo joogaana rabaan adduun inay ka soo qaataan iimaan iimaanka wax anfacaa waa iimaanka adduunka qofku la yimaado aakhiro iyagoo jooga ay leeyihin aamanaa waa rumayn waxay ka dhigan tahay ayagoo inta adduunyadii gacan u taagay iimaan ka soo qaadanaya markaasaa la gacan dheera kay ka keenay yaa laacid dheera macnaha meeshii iimaanka wax anfacaya makaankiisii iyo meeshay joogaan waa kala fogta ee say ku helayaan iimaanka saas weeye ilah wuxuu yidhi subxaana wa annaa lahum ayna lahum halkee uga sugnaaday ayaga adtanaawushu laacid aliimaana la laaco min makaanin makaanna laga laaco makaankoo baciidin fog walxaalna la laaco qad kafaruu ay ku kufriyeen bihi biliimaan iimaanka iyagaa ku kufriyey min qablu hadda ka hor wayaqdifuuna waana turi jireen maadigaad ku cadfee kafaruu ah xikaayatulxaala la yidhahdaa wayaqdifuuna waxayna gemi jireen oo tuuri jireen bilhaybi haybka min makaanin baciidin makaan fog ay ka gemi jireen rajman bilhayb aa jira carabiga waxa la yihahdo rajman bilhayb waxaa la yidhahdaa waxaadan oqoon u lahayn inaad ka hadasho waxaadan oqoon u lahayn waa sida soomaalida u badan tahay halkaas kooxdaa sidaasay ahaayeen meeshaas meeshaasaa lagu dhisayoo marinka ka waagii baarlamaankaas la dhisayay saasay aheedoo taasna sidaasoo ahayo carabtu saas wax u ka ogyahay male hal gorbadi ka soco waa wax oo dalaal xishood la-aan koox kastaa kooxda ay ku kacsantahay markay sharaxayaan ta lagu fiirso koox kastaa kooxday ku kacsantay kooxda waa naqaanaa waagi la aasaasayaanba wax ka ogaayo halkaasaa lagu aasaaso hiblaayo hiblaayaa aasaastayo saasay aheedoo markaasay saas noqotay oo halkaasay koox kula sheereen meeshaasay yahuudda kadib mushaar uga qaateen oo kaasu leey acuudu billaah marka kufaarta waxa lagu yiqin waxay tahay ayadoon waxba ogeyn ay waxay iska hadli jireen waxaysan xujo u hayn oysan cilmi u lahayn ay leeyiin war bacina ma jiro ninkan waa nin iska hadlaayo bacfi iyo ma jiro qiyaama xisaab ma jirto odayaasheenia dhinto wax boor loo carada socda lama arago waxaasa ku sheekay jira waxaysan oqoon u lahayn ninkan waa nin waalanoo ninkan annagaa naqaano nin sixran weeyo maxamedka laguu sheegaya waxaasa daldali jire marka waxaasna waa been qiyaamaha ay ka hadlayaan oqonlaan ay ku hadlayaan marka shay aadan oqoon u lahayn inaad ka hadashaa waxa la yhaha rajman bilhayb rajman bilhayb moogtaa qofku markaad hadlaydo inaad u hadasho un hebel riix taas waxba weyn maaha waxaa muhiimkaa kelmadaan beri qiyaama inaysan kugu soo laabo ilaa fiiri xataa gaalada mushrikiinta ah ee nebi maxamed u diiday kacbada inay galaan sulxulxudaybiya maxaa ilaahay muminiinta ku yidhi walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin an saduukum can ilmasjid alxaraam an tactaduu carada aad u caraysantihiin qoro ood ugu caraysantihiin inay masjidka xaraamka ina ka celiyeen yaysan idinku xambaarin inaad xadgudubtaan fiiri waa hadda gaal wax loogu caraysanyana waa xaq oo waa masjidxaraamka dadka celiyeen haddana alla wuxuu leey yaysan arrintaas idinku keenin xadgudub fiiri walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu war qolo carada aad u caraysantihiin cadliga yaysan idinka saarin marka qofku waa inuu cadli sameeyo markuu hadlayo sidaasaa la rabaa cilmina uu ku hadlo wax laakiin rajman bilgayb waa dalaaq waxiila waa la kala teedu ilaah yidhi baynahum mushrikiinta iyo wa bayna maa shay yashtahuuna ay doonayaan maada waxa weyn iimaankii ku dhaceen aakhiro wey maashkii joogaan aakhiro iimaanka ay ka raadinayeen iyo ayaga waa la kala teeday derbiya u dhexeeya ilaa aakhiray joogeen adduunaana iimaankaas uu anfac ku lahaa qofku inuu rumeeyo kamaa sidiiyaa loo kala teeday fucila lagu sameeyey biashyaacihim gaaladii la midka aheed oo waxa weyan gaalooyin badanaa jiray oo marka cadaabkii yimid ilaahay yidhi allaan rumaynayn fircoon markuu arkay inuu baddi la qaydo muxuu yidhi markuu arkay baddiiyoo la qayda oo wuxuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamarat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin markaasa lalaal ana waqad casayta qablu yaa ma haddaad socotaa fircoon adoo horay waxa weeye gaal u ahaa oo diiday marka waa noocaas marka sidii kuwii horeto fircoon iyo loo kala teeday aa loo kala teeday kuwaana kamaa ficila sidii lagu sameeyey biashyaacihim gaaladii lamidkaadi min qabl hadda ka hor innahum mushrikiintu kaanuu waxay ku sugnaadeen fii shakin shakigaasoo muriibin dadka dareen ku lila oo waa sheekada beenta oo waxa weyn ayagu ay isku dhex faafiyeen waxaasa xaqii ka hortaagan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina moxamed